farsamada gacanta oo ka kooban noocyo kala duwane waa mid ka mid a xirfadaha ay sida weyn uga faa'iidaystaan daayarta soomaaliyeed islamarkaana qaar badan oo dhallinyarada ka mid ah ayaa hela shaqooyin kala duwan kuwaasi oo ah hal abuur iyaga oo maskaxdooda kasoo maxda salkana ku haya farsamada gacanta qaar ka mid ah dhallinyarada waxbarta ee ku nool magaalada dhoobley ayaa dhallinyarada kale waxa ay ugu baaqeen shaqola'aanta haysa inay bartaan xirfadaha gacanta si ay iyagu gacantooda ugu shaqaystaan
runtii horta dhallinyaradu in ay wax bartaan iskuul la aadaan ilaa aqoonta meel sare ka gaaraan waa wax aada u qurux badan laakiin dhallinyarada waxaa loo baahan yahay in oo ay keli aysan ku ekaanin waxbarashada iskoolka oo ay ku darsadaan xirfado runtii waxaynu ognahay degmada dhowley maanta waxaa ka banaan xirfado fara badan hadday noqoto xirfadaha qeybta doontabo marka dhallinyarada meel walbay joogaan gaar ahaan kuwa dhoobley waxaan ku boorinayaa kuwa wax bartay iyo kuwa weli wax bartaba inay ku dadaalaan barashada xirfadaha qeybaheeda kala duwan ayagoo aysan ku salaynin xirfadan waa noocan waa sideeda shaqo ceeb maahan shaqo mar walbo aad ay u sharaf badan tahay qof hadduu mar buu shaqaysan karo xirfado runtii muhiimana waa jira noloshaada iyo daqli fadan fiicana aad ka heli karto noloshaada damanaad ku maareyn karto marka dhalinyaradu waxaan leeyahay noqda kuwa xirfadaha kala duwan barta magacayga haddaan ku bilaabo waa anwar dhaqana salaad oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dobley sidaa og tahay horta adduunyadan hadda la joogo waa adduunyo horumartay waa adduunyo hor u socoto la jaanqaadkeedana adduunyadii hadda waxaa lasoo ogaaday waqtigii lagu shaqaysanayo warqad inay laga tegay oo noqotay qof kasta waxaad soo saari kartaa qofka wax soo saarkiisii ayaa hadda lagu qiimeeya laguma laguma qiimeeyo warqadda uu wato fursadda maxaa la dhihi jiray aad baratay misena farsamadii aad baratay ayaa kaa dhigaysaa qofkaa tahay dhalinyarte shaqooyinka gacama gacanta lagu qabanayo misena shaqooyinka farsamada eh inay bartaan inta badan ayaan ku boorin lahaa sida farsamada oo electricityde mobile repairga saloon and beautificationka tailoringka all of it wixii ay noqotaba ini maxaa la dhihi jiray ay fursadaha ka faa'iidaystaan ay waxbarashada maxaa la dhihi jirayey maxaa la dhihi jirayey asaasiga ah ee qof kasto maanta nolol maalmeedkiisa uu ka raadsan karo ee qofka uu iskaafin karo inay xirfadaha gacanta ayaa ka mid ah waxyaabaha suurtageliya in qofka uu ka maarmo in gacantiisu ay horsato amaba ay sugto qof kale waxuuna hindisi karaa oo ama waxuuna hindisi karaa hal abuur shaqeed oo asagu si madax bannaan ugu adeegto